waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da waana qayb saddexaad oo ku saabsan murtida iyo mahmahaha ay soomaalidu dhurwaaga u saariso dhegaystayaal sheekooyinka faraha badan ee maskaxda soomaalidii hore ay maleegtay kuna saabsan dhurwaaga iyo dabeecadihiisa waxaa ka mid ah kuwa aan maanta idinku jelbeebin doono waxaa la yidhi dhurwaa aad u gaajaysan baa wuxuu soo galay toon uu markaa ka hor dhowr jeer ka loogsaday waxay ahayd toon uu dayrtii hore ka liibaanay oo xoolo la baylihiyey uu marba neef kala tegey maantase meel loola guurayba ari iyo lo' toona midkoodna laguma oga inkastoo qashku isqabsaday oo geed hoose iyo geed saraba ay dhirtu hamashowday meelihii uu ceesaamaha iyo sabeenaha ku layn jiray isaga oo tuuxaynaya ayaa geeda dheerdheer oo hortiisa sariiran sharqani uga baxday mar qura ayay heli diiro cusubi ku soo korodhay indhaha ayuu galkii ka soo bixiyey oo miciyihii isku lisay wuxuu isu qaabiyey waxa sharqama inuu haabto soona qabsado isaga oo aan hurdin buu riyoonayaa sharqantii iyo shababaxdii u baxday buu u dhaga taagayaa afarta jaho ayuu midba mar indhaha ku fiiqayaa bal inay bidhaan dagani u muuqato hase ahaatee wax yar kadib bay hawadiisii hoos u soo dhacday hankiisii baa dabaysha raacay show sharqantii u baxday waxay ahayd uun raxan daayeera ah oo geedaha hareeriga ah midba mid uga boodaysa kama sadayriyeen ma wuu gaari karaa ma wuu inta duuro dhirta dusheeda ugu tegi karaa waa maya jawaabtu dhurwaagii wuu murugooday markaas buu ku hamiyey allow aad ibaratide yaa daayeerow dhulka kaa hela isaga oo sidaas isaga murugoonaya ayuu ku hambaberay laba daayeeroo ay laacdan uga caddahay iyaga oo iscayrsanayana geedkii uu hoostiisa taagnaa dusha uga baxay isaga oo cadyada qubaaya ayuu kor u dhowray wuxuu indhaha ku joojiyey dibka guduudan ee daayeerka lagu yaqaan duurjoogta kalena uu kaga duwan yahay saa waxa alla uga dhigay hilbe ay sitaanoo ay kol dhow cuni doonaan isaguse uu ka qadi doono kolkaas buu inta madaxa hoos u rogtay wuxuu ku cataabay hilbawaanin waaye iyo nin dabada ku warwartay taas oo noqotay hawraar uu ku mahmaahi karo wax uu aad ugu baahi qabo qof si walba ku raadiyey kusa heli waayey isla markaasna arkaya ruux kale oo isla waxaas si xad dhaafa inta u haysta aanay wax weynba la ahayn sidaan ku soo xusay barnaamijyadii kan ka horreeyey dhurwaagu waa hilib ku nool waxaan isaga ahaynna wax kuma falo xoolaha la dhaqdo cadka iyo caanaha dartood haddii ay dadku u dhaqaalaystaan dhurwaagu cadka oo keliya ayuu daneeyaa cadkooda ayuunbuu u hamuuman yahay caano inay leeyihiin iyo in kalena war iyo wacaalba uma uu hayo xeryaha xoolaha lagu xeraysto ayuu habeenkii u soo gabadaa si uu inta ugu dhaco uu neef ugala tago inta uu ilbaadsiga ku jira wuxuu arkaa dumar aryaha lisaayo oo kolba haruub caana ka buuxaan qof kale oo dibadda taagan u dhiibaya si ama carruurta loo siiyo ama weel kale oo weyn loogu biiriyo dhaqdhaqaaqaasi dhurwaaga waa u muuqdaa danse kama laha wuxuunbuu sugayaa inta ay dumarradu xeryaha ka baxayaan oo inta sharqantu yaraato dhinaca dhulka la dhigo si ay haddaba u tusaaleeyaan dhurwaa iyo caano siday u kala fog yihiin ayay soomaalidii hore waxay ku sheekaysay in maalin maalmaha ka mid ah la waraystay oo lagu yidhi horta dhurwaayow caana ma taqaan markaasbuu sidii wax kale looga sugaayey wuxuu ku jawaabay ma waxa madow oo muska la isaga dhiibaa taasoo noqotay hawraar loogu mahamaaho wax uusan aqoon u lahayn ama uusan weligii arag qof inta wax laga weydiiyey kaga jawaabay jawaab aan loo joogin aqoon darradiisana muujinaysa curufkiisa dadka dhab u yaqaanay waxay sheegaan dhurwaagu inuu ka mid yahay dugaagga neefka uu markaa diranayo inta uu bakhtiisanayo aanu kaadine orodka kaga dherga bal inuu caana waaye yahay hasha ama saca uu cuni doono wuxuu ka abbaaraa gol jilicda iyo candhada oo ah dadka xoolaha dhaqdaa xubnaha neefka kuwa ay ugu jecel yihiin taasna waxaad ku rumaysan kartaa sheekadii laga reebay dhulwaagii geela daaqaaya inta soo weeraray ku hormaray hal dhowaan dhashay iyo nirigteedii hashii ayuu haddiiba candhadii ka halakeeyey markii ay ka baxsatayna nirigtii oo u kuftay ayuu faruuriyihii kow ka siistay oo oradkii ku liqay inkastoo cid bahalka ka reebta ay markaas heleen labadii neef iyaga oo dhaawacan ayay fiidkii gurya tageen waana la kala xeleeyey aweysin dambe kolkay noqotay oo la gaaray wisinkii geela lamaali lahaa ayaa odaygii reerka u weynaa oo warmooga ahi wuxuu doonay hashii iyada ahayd inuu maalo intuu nirigtii dibadda ugu soo saaray ayuu u yeeryeeray waxaa galabta dhacay hadduu ogaan lahaa ama iftiinadii hore ay wax u muuqan lahaayeen wuu dhaydhayi lahaa uune isba caawa weel uma soo qaateen waxaase dareen galay markii uu arkay hashii iyo nirigtii isu ordi jiray oo kale u foonaya haddii uu isu soo eriyana sii kala durkaaya oo sii kala jeensanaya waxaa la yidhi isla markaas uu odaygu hasha iyo nirigta isu soo duwaayo waxaa dureedka goraha geela taagnaa laba dhurwaa oo midi yahay kii galabta labada neef ilkaha daray odayga qudhiisa oo dhurwaayala hadal ahaa wuxuu wax gartay markuu maqlay dhurwaagii lamaanaha halakeeyey oo isaga oo qoslaaya kii kale ku leh maxay ku nuugtaa maxayse ka nuugtaa oo wuu ula jeeday candha laga nuugo inaan caawa hashu goraha la imaan nirigtana faruuryo fayow oo ay wax ku nuugtaa aanay ku ool taasina waxay gadaalkii noqotay howlaar loogu maahamaaho cid iyada oo aan ogayn dhib weyn loo geystay isla markaasna guuldarrada lagu dhigay awgeed loogu wiirsanayo dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa in toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo